بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal haddii ilaahay ka dhigo insha allah waxaynu ka warami doonnaa qisadii saaxibiljannatayn ninkii iska lahaa labada beerood waxaa hadda ka horjiri jiray laba nin oo nin uu yahay nin faqiir ah aan waxba haysanin ama waxbuu haysta laakiin waa laga xoolo badanyih kan kalena wuxuu haystay xoolo fara badan oo beer weyn buu lahaa iyo beer kaloo weyn laba beeroodoo waaweyn buu lahaa oo dalag kasta ama xabuub kasta ama midho kastaaba ay uga soo baxaan kadibna ninkii xoolaha lahaa sida had iyo jeeraale ka dhacda adduunyada oo arrintaasi waa mid soo noqnoqota oo aada layf u arki kartid maalin kasta adduunyada ka dhac ninkii xoolaha lahaabaa wuxuu yidhi beertaydan waxa ilaahay ii siiyey jacayl uu ii qabo aniga marka labaadna u malayn maayo in wax la dhahda qiyaama dhacay isu soo baxna ma rumaysnin haddayba dhacdo ay ay jirtaba oo aan ilaahay u noqdana beertayda mid ka weyn baa lay siinayaa caruurtayda mid ka weyn baa lay siinayaa caruuro ka fara badan oo ka xoog weyn hanti badan sidaa ilaahay ii jecel yahay dee iminkaba ii siiyo xoolaha iyo caruurta faraha badan ayuu ilaahay ii siinay marka ninkiiba wuxuu kuhi war ilaahay miyaanad ka cabsanayn ma waxaad ka gaaloobaysay allihii kaa abuuray ciidda ee haddana nudfo yar kaa abuuray kadibna kaa yeelay ninka awooddaa lehe iminka saa u taagan baad ka gaalowday anigu ilaahayga kama gaaloobay waxaana dhici kartaa in beertaadaas ilaahay usoo diro duufaan ama ayax oo gebigooduba ay noqoto dakumdaakum oo dabadeedna ilaahay anay siiyo jannadaas ama beertaas mid ka wanaagsan oo ka khayr badan iyo ubadkaagaas kuwa ka fara badan oo ka wanaagsan dabcan habaarkii ninkaas muminka ahaabaa ku dhacay ninkii beertiisii mar keliya ayaa waxaa ilaahay usoo diray subxaanahu watacaala duufaan ama saaciqa meel ay kaga timi aanu garanaynin hal habeen ayuu gacmaha isku dhuftay oo uu ka shalleeyay weedhihii iyo kelmadihii uu dhahay iyo isla weynidii iyo qooqii ku jiray qisadaasi waxay ka turjumaysaa dhacdooyinka dhaca adduunyada ka dhaca had iyo jeeraale mar kastana soo noqnoqda oo aad adiguba shaahid iyo markhaati ama maragaad ka tahy qisadan ilaahay baa qur-aankiisa inooga waramay subxaanahu watacaala suurati alkahfi ayuu alla inooga waramay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wadrib lahum mathalan rajulayni jacalna liaxadihima jannatayni min acnaabin waxafafnahuma binakhlin wajacalna baynahuma zarca alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nebigi ilaahayo waxaa tusaale uga dhigtaa kuwan labadii nin tusaale uga dhig labadaasoo midkood uu lahaa beer beertaasna ama labadaa beeroodee uu leeyahay ay ka bixi jirtay ama waxa ka baxa ay ka mid ahaayeen timirta iyo cinabka labadaa geed baa ka mid ahaa dabcan labadaa geed oo keliya kamay bixi jirin laakiin waxaa ka baxayay midho fara badan iyo dalag fara badan ee ilaahay wuxuu soo qaatay acnaabka waa cinabkii iyo wuxuu soo qaatay nakhligii oo ah timirtii labadaana wuxuu usoo qaatay waxaa weeye had iyo jeerale waa fawaakihda ama khudarawaadka ama dalaga iyo midhaha lasoo goosto ee markastaa loo goosto la cuni karaa iyagoo fresh ah sidoo kalena la kaydin karo oo muddo la kaydin karo timirta oo kale dee markastaa loosoo gooyana waad cuni kartaa muddona waad kaydsan kartaa ilaa iyo sanad laba sannadood waa la kaydin karaa cinabkuna waa sidaasoo kaleo oo carabtu markay soo gooysato sabiib bay ka dhigan jireen oo mudday haysan jireen idan labadaa tusaale u kasoo qaatay labadaa geeda tusaalaha ah oo qur-aanka in badan marka laga hadlaayo khudarawaadka ama midhaha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu usoo qaataa labadaa geed sababtoo ah waa laba geed ama laba fawaakih oo bani aadamku ay kaydsan karaan faa-iidooyin fara badan oo sixa iyo caafimaad lena ay ku jiraan sababta loo keenay ama tusaalahan loo sameeyeyna waxa lasoo arooriyaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo la fadhiya saxaabadiisii weliba kuwii tamarta yaraa ee salmaan alfarisi suhayb aruumi cabdillah ibni mascuud bilaal ibni rawaaxa raggaa masaakiinta ah ee addoommada ka ahaan jiray magaalada maka isagoo la fadhiya ayaa madaxdii waaweyneed ee reer quraysheed baa meeshii timi marka waxay dhaheen udurud haa-ulaa kuwa eri oo caydhi deetana alle subxaana wa tacaala wuxuu ku soo dejiyay aayaad qur-aan walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy ha eryin buu alla yidhi subxaana wa tacaala kuwan ilaahay gelinka hore iyo gelinka dambeba caabuda ha eryin oo wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajha waxa aad naftaada ku samirsiisaa ama macooda aad ku samirsiisaa rasuulka ilaahayow kuwa ilaahay baryaaya gelinka hore iyo gelinka dambaba doonaya oo keliyana maxay wejiga rabbi subxaana wa tacaala waxba kibirkoodii iyo xoolobadnaantoodii iyo waxaas yaani waxba ishaadu yaanay qabanin ee ninkan faqiirkan waxba haysanin ayaa boqolaal jeer dhaamo ka khayr badan oo ka wanaagsan buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala deetana wuxuu uhi tusaalahanu yeel rajulayni laba nin oo jacalna aan u yeelnay liaxadihimaa labadoodii mid ka midaba loo yeelay jannatayni laba beerood oo min acnaabin waxa ka baxana ay ka mid ahaayeen cinabyo waxafafnaahumaa waxaan u soo saarnay binakhlin geetimireedkii wa jacalnaa baynahumaa zarca labadii beerood dhexdoodana waxaan ka yeelnay zarci waa beer kale waa beer saddexaad subxaan allah laba beeroodoo waaweyn markuu lahaa beertaas waddadii wuu u maraayey jidka wuu u maraayey ayaa zarcibaa kasoo baxay ama beer kale iyo dalag kale kasoo baxay oo aanu isagu shakhsiyan aanu beerin ama biyo aanu ku shubin ee roobka ilaahay uu soo dejinaya ama webiyadaas ilaahay uu kasoo burqiyo meeshaasi ay soo saareen kilta aljannatayni aatat ukulaha walam tadlim minhu shay-a labadii beerood mid kastaaba wixii laga cunayay iyo midhihii iyo dalagii way soo saartay waxna kamay naaqusin wafajarnaa khilaalahumaa nahara beertii hareeraheedii iyo dhexdeediina waxaan kasoo burqinay oo aanu kasoo saarnay webi marka webi baa burqanayaba howlba ninkani ma qabsanin ceelna muu qodanin barkedna muu qodanin ee waaba webiyaal iska soconayababa u waraabinaya beertiisi wa kaana lahu thamar wuxuuna lahaa xoolo ama tamar tamarku waa maxay tamarku waa midhihii wuxuu noqon karaa midhahaas markaa beertiisa kasoo ga-aya cinabka iyo timirta ay ka midka ahaayeen iyo fawaakiihda iyo khudrawaadkaas wixii kale inuu iibin jiro markaa uu xoole ka heli jiray marka xoolahaasay ka mid noqonaysaa lacagtii iyo dahabkii wixii uu heli jiray waxaa kaloo ay noqonaysaa dalagii laftigiisii oo beertii oo ay tamarkii ay kasoo baxsantaha ama midhihii ay leedahay xilligii ay soo go-aysay ayaa waxaa galay beertii markaa ninkii faqiirka ah ee mu'minka ahaa iyo gaalkii isla weynaabaa galay fa qaala lisaaxibih marka kii isla weynaabaa wuxuu ku yidhi mu'minkiisii saaxiibkiisa ahaa wa huwa yuxaawiruhu isagoo la hadlayo la doodayo wuxuu ku yidhi ana akharu minka maalan wa acazu nafara aniga ayaa kaa xoolo badan kaana sharaf badan xagga ubadka iyo qaraabada iyo ehelka nafar waxaa la yidhaahdaa waa tirada ka yar sagaal sagaal ruux ilaa sagaal ruux meelaha toban ka yar ayaa la dhahdaa nafar markaa way kaa awood badanahay buu yidhi xagga xoolaha iyo hantida iyo maalka waanan kaa caruur badanahay oo caruurteedu way kaa tiro badan yihiin buu yidhi intaad haysatid wa dakhala jannatahu wuxuu galay markaa beertiisii wa huwa daalimun linafsihi xaal uu yahay isagoo dulmiyey naftiisi iyo ku gardarooday oo sidee buu ku gardarooday naftiisi wuxuu ugu gardarooday maalinta qiyaame ruuxii gaalka aha marka cadaabta la geeyo ilaahay wuxuu ka hadlinayaa uun xubnihiisii jidhka ku yaalla gacmihiisii unbaa hadlayaa oo wax alaaliyo wixii xaqirnaayo uu sameeyey walciyaadu billaah ayay tilmaamayaan oo odhanayaan waxaas iyo waxaasad nagu samaysay marka wuxuu dulmiyo uu ku gardooday naftigiisii shaksiga isaga laftigiisii baa isku gardarooday oo wuxuu yidhi qaala maa adunnu an tabiida haadihi abada waxaan u malaynayaa inaanay tani weligeed aanay halaagsanaynba maba halaagsamayso beertan ama labadeedan beerood iyo biyahan mid halaagsamaysa maba ahaba heerkaasi u istaagayba wamaa adunnu saaca umana malaynaya buu yidhi saacadda qiyaame qaa'imatan mid dhacaysaba ma u malaynay maba ictiqaadsaniba adiga muslim oo ku warwareega saacad qiyaamiya waxaasa dhacaysee anu maba rumaysniba buu yidhi walain rudidtu ilaa rabbi haddayba dhacdo lai celiyo aniga xaggii rabbigii abuurayna la ajidanna khayran minha munqalaba waxaan ka helayaa rabbigii igu sharfay adduunyada markaan joogay waxaanoo xoolaaysiiyey agtiisa waxaan ka helayaa wax ka khayr badan baabaan ka helayaa marka haddayba dhacdo waa haddii bal u fiirsa marka waa gaalnimo ayuu ku dhacayo kufri sababtoo wax jira waxyaala aan shakiba gelin oo yaqiin u baahan oo ay ka mid tahay bacfiga isi soo saarka maalinta qiyaame in laysu soo saarayo dee ruuxa muminkahi waa inuu yaqiinsadaa oo uu rumeeya hadday shakiba uu gasho ruuxaasi waa kaafir ama waa gaal haddayba shakiba ka gasho oo uu dhaho u malayn maayo sida ninkan oo kale uu yidhi haddayba dhacdo aniga ilaahay lee celiyo oo evan iyo waxa uu isticmaalaba subxaan allah ninkii markaa muuminka ahaabaa la hadlo wuxuu ku yidhi qaala lahu saaxibuh ninkii ay saaxiibada ahayna muuminkaabaa wuxuu yidhi wa huwa yuxaawiruhu isagoo la doodayoo la hadlaya wuxuu yidhi akafarta biladii khalaqak warma waxaad ka gaalowday rabbigii ku abuuray adiga oo ka abuuray maxay min turaab ciid baa laga abuuray uma min nudfa markaana waxaa laga sii abuuray candhuuf yar uma sawaaka rajula kadibna wuxuu kaa dhigay ninka nool ee soconaya iminka nool bal hadda dib isugu noqo rabbiganaad ka gaalowday markii hore ciid baad ahayd marna waxaad ahayd nudfo yar oo mahiin ah oo wax laliya waxay ahaydba aanay jirin biyo ah iminkana ninbaa ilaahay uu kaa dhigay marka rabbigii sidaa kuu galay sidaa kuu hagaajiyey wuu kaa qaadi karayaa iyo ogsoonow wuxuu dhahay marka ninkii muuminka isagoo iimaankiisa iyo ictiqaadkii wixii uu rumaysnaa inooga waramay laakina huwa allahu rabbii walaa ushriku birabbii axada hase ahaatee anigu isagu isagu waa ilaahay buu yidhi aniga ilaahaygu waa rabbigay waa rabbigii barbaariyey unkamay samaystay weeye aniga rabbigay walaa ushriku birabbii axada rabbigaygana cid aan ula shariik yeelaya ama aan cibaadadiisa la wadaajinayana ma jirta buu yidhi walowlaa haddii id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah bal ka waran haddii markaad jannadaadan ama beertaadan aad gelaysay haddaad odhan lahayd maa shaa allah laa quwata ilaa billaah haddaad kelmaddaasoo keliya odhan lahayd way kuu hagaagsanaan lahayd weedhaasoo keliya haddaad ka horraysiin lahayd oo halkan culimmadu waxay ka qaataan markuu ruuxu arko wuxuu la cajabo isagu hadduu arko ehelkiisii iyo xoolo badan oo uu helay waa inaad tidhahdaa maa shaa allah laa quwata ilaa billaah awoodi ma jirto awoodda ilaahay mooyaane ilaahay baa wuxuu doono sameeya ama wuxuu doono fala oo ilaahay baa markaa wuxuu doono yeela in taranii ana aqala manka maalan wa walada marka maxaad u dhihi weyday maa shaa allah laa quwata ilaa billaah markaad aragtay inaan anigu kaa xoola yar ahay oon kaa caruur yar ahay oon kaa ubad yar ahay weedha inaad isticmaashid bay ahayd buuhi dabadeedna wuxuu idhi ninkii muuminka ahaa facasaa rabbii an yu'tiyanii khayran min jannatika wayursila calayha xusbaana min asamaa'i fatusbixa saciidan zalaqa facasa waxaaba ay u dhowdahay rabbii an yu'tiyanii khayran min jannatika inuu rabbigay isiiyo beertaadan aad isku macaanaynaysid aad isku kibrinaysid mid ka khayr badan ba inuu siiyo bay u dhowda wa yursila calayha xusbaanan min asamaa beertaadanna wuu u soo diro waa habaar wuu habaarayo tanna wuu u soo diro xusbaan xusbaan waa maxay xusbaan waxa weeye waa halaagid waxa weeye waa duufaan waxa weeye waa ayax waa shay kasta oo beertii hal mar digan digaha ka dhiga oo ayaxu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay uu ku cadibo addoommadiisa oo dee qoomkii fircoonba waa kii ayaxa lagu diray wanagay garanay aljaraada walqumala wadafaadica dam waxay ka mid ahaayeen ayaxaasi muxuu ka mid ahaa kuwii lagu diray qoomkii fircoon marka ayax baa loo soo diray nimankii ama duufaan baa loo soo diro beertii gebigeediiba baabi'isay subxaana allah fatusbixa saciidan zalaqa markaa ay noqoto beertii aad ismacaaninaysad isku kibrinaysay ay noqotaba mid la siman ciid ciid aan weligeedba waxba ka bixin bay noqonaysaa subxaana allah aw yusbixa maa'uha gawran falan tastatiica lahu talaba ama biyaheedii ay noqdeen kuwo gura oo biyihii unbaa guray subxaana allah falan tastatiica lahu talaba oo waad sooba saari kari weydid webigii markaa uu lahaa markii hore alle subxaana watacaala wafajarna khilaalahumaa nahara webibaan markaa khilaalkeeda ama hareeraheeda iyo barhtankeeda aanu ka soo burqinay biyahaasoo bal hal mar uun guro xaggaad biyo ka keensanaysa ila biyihiina ilaahay gacantiisa ku jiraan oo cidduu doono u soo saaraya habaarkiiba markaa ninkii ku dhacay wa uxiida bithamarih beertiisii waaba la koobay oo waa la halaagay fa asbaxa yuqallibu kafayhi calaa maa anfaqa fiiha wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha wa yaquulu yaa laytanii lam ushrik birabbii axada waa la halaagay ninkii marka labadii gacmood buu isku dhufsaday goor ay wakhtigiiba dhacday too late aad bay waa wakhti dambe weeye xilligan aad calaacalaysid ama aad ka shallaynaysid waa la burburiyey beertiisii oo waxaa laga dhigay gebigeediiba digaandigaha oo waxba kamay soo bixin meeshaasi webigii iyo biyihiina way ka gudheen digadii beertiina waxaa markaa haleeshay ciqaabkii ilaahay iyo duufaankii ama ayixii baa ka cunay oo waxay noqotay markaa meel aan jirin ama ciid bay noqotay gebigeediiba subxaan allah ninkiina wuxu uhi yaa laytanii lam ushrik birabbii axad alla shallaytadeeda balman ilaahay bal maxaan ilaahay ugu shariik yeelay wax maxaan ilaahay cibaadadiisii aan cid kale ula samay ama aan cid kale ula wadaajiyey qisadani markaa waxay inoo tilmaamaysaa oy ka waramaysaa kibirka iyo isla weynida iyo qooqa iyo waalida iyo isfaanka iyo ismacaanaynta iyo ismaqashiinta ama istusnimada waxaasoo dhan bay ka turjumaysa bal u fiirsaha markaa ninkaa halkay la gashay subxaan allah ninkii beertiisii waa burburay oo aakhiradii uu lahaa iyo iyo adduunyadii labadiiba halkaasuu ku seegay walciyaadu billah maxaynu ka faa'iidaynaa qisadan qisadan waxaynu ka faa'iidaynaa war dadka ha yasin dadka ha xaqirin mustawahay doonaanba ha noqdaane shaksiba ha iska noqday qof keliya oo ha dhihin waan ka aqoon badanah oo ha dhihin waan ka xoolo badanah oo ha dhihin waan ka sharaf badanahayo waan ka qabiil wanaagsanah haba noqoto mustawahaasi qabiil kaleba ha noqoto tii shaksiga ahayd shaksiga ahayd qofka keligii markuu yahay lama xaqiraay marka ay qabiil noqotana ha xaqirin dadkoo ha dhihin qabiilkan waa qabiil laangaab ah ama laga fiican yahay ama tiradooda ay yar tahay ama gebigooduba laba farood ahoo la tirin karaay annaguna waxaan nahay laandheero waanu badannahayo waa kanoo bugbugo balaayada aad akhrideed walciyaadu billaah waana run ahaantii sifooyinka faraha badan ee ay soomaalidu ku sifaysan tahay inay isugu faanto qabyaaladda oo ay isugu faanto ay isugu faanaan sharafta iyo wixii la midka ah kibir markaa halkaa badani ay kasoo daristo waana sababaha dhibta badan ba inagu keenay oo markuu ruuxii kibro oo uu ku kibro qabiilkiisii badana oo badana imiseyn farta ku fiiqi karnaa qabiil kibray oo la yaqaano oo dabadeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala digaandigaha uu ka dhigay caruurtii uu ku faanayay xoolihii uu ku faanayay iyo wixii uu dadka kale iskaga sarraysiinayay alle subxaana wa tacaala uu ka dhigay habaa manhuura subxaan allah sidoo kale qabiilkii qarankiibaa markaa imanaya markaa nidhish qofkii iyo qabiilkii iyo qarankii markaa qaran haddaad tahayna qaranka kale ha uu faanin oo haddaad dowlad aad tahay dowladdaada haddii ilaahay aamin uu ka dhigay oo nabadgelyo uu ku siiyey oo uu risqigii iyo uu ku baneeyey barakadii oo muddo aad ku nooshahay nolol barwaaqo ah ha u faanin oo kibir sanka ha ka qabsanin dadka kale ee dhibtu ay haysato subxaan allah maanta miyaanay badnayn dhulka soomaalida dowlad markaa noqotay dowlad ammaan haysata ama waxoogaa nabadgelyo haysata iyo kuwa kalooba dhib ka yara jirto ama mushkilad ay jirto oo deetana kuwa ammaan kale ay leeyihiin waanu ka fiicannahayo wanka waa dadkaasi waa dad dambeeya weeyaanoo weli waxay garan laayihiin nabad qaatiyo noocaas imisaynu maqalna war waxaad dhici karaysa in adigaba ammaan daradaas iyo nabadgelyo darada inuu ilaahay kugu keeno subxaan allah walaalka oo muslim ah sidaad isaga faaninaysid ama aad iskaga kibrinaysid ee isla weynidaasi ay kugu jirto ogsoonow taasi waa mid kugu dhici karta waana waxyaalaha soo degdega adduunyada kusoo degdega intaan aakhiraba hadda la gaadhin waxyaalaha soo degdega adduunyada lagu arko ayay ka mid tahay subxaan allah arrimaha aynu iska ilaalinayna waxaa ka mid a walaalayaal ee kibirkaas iyo isla weynidaas iyo qooqaas keenaya inaad tidhaahdid anaa waxan iskale shay kastaba aad u tirisid adiga agtaada sida qaaruun oo kale qaaruun waynu naqaanaa qowmkii nebi muuse ka mid ahaa ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabagaa calayhim qaaruun wuxuu ka mid ahaa qoomkii nu- nebi muuse deetana uu ku dhex qooqay meeshii oo waa kibray subxaan allah markii la weydiiyey war xoolahan ilaahay baa leh war xoolahan faraha badan leh aad ku kibraysid sidan ka daa muxuu yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindi waxa ilaahay ii siiyey xoolaha kan cilmi aan leeyahay iyo baawaran dadka dheerahay subxaana allah u fiirsa markaa halkay kala kala dhacday arrintaas iyo weedhaasi fa khasafnaa bihi wa bidaarihi l ard waxaan la goynay isagiisii qaaruun ahaa iyo xoolihiisi iyo daartiisiiba dhulkaa lala jaray subxaana allah waxaa ka mida inaad tidhaahdid sidoo kale anaaniya waxa la idhahdo anaaniya anaaniyadu waa qayb ka mida kibirka uun oo qofkii uu sheegto uun anaaniya anigaa sidaan sameeyey anigaa halkan maray anigaa sidan ah anaa ka fiican kan anaa ka wanaagsan kan subxaana allah sidii fircoon oo kale ula ana rabbukum ulacla anaa idin ah rabbigiin shakhsiyadiisa uu tilmaamaya dadka kaleo dhan uu yasiyow la addoomaad tihidiin xaggay la mirtay isagana waxa lagu qarqiyo o lagu maansheeyey baddii subxaana allah waxaa kaloo ka mida dee dadkaynu naqaano weliid ibnu muqiira khaalid ibnu waliid aabihi khaalid ibnu waliid aabihi maxaa la siiyey waxa la siiyey xoolo fara badan ninka reer quraysheed ugu xoolaha badan buu ahaa magac iyo sharaf iyo qabiil buu ku lahaa caruur badan buu lahaa koob iyo toban wiil oo mid kastaaba u dhigmaayo khaalid ibnu waliid seeftii ilaahay galka lahayd bal qiyaas koob iyo toban wiil oo wada gaashaanqaad ah oo koob iyo tobankuba wada khaalid yihiinoo geesiyaal ay yihiinoo qabiil reer quraysheed oo madax ah aabahood xoole uu leeyahay deetana wuu kibray ninkaas subxaan allah kibir aad u weyn buu kibray waa ka alleh subxaanahu watacaala qur-aankiisa inooga waramay darnii waman khalaqtu waxiida jacaltu lahu maala mamduuda wabaniina shuhuuda wamahadtu lahu tamhiida huma yatmacu an asiid weli waxaa damaaciyay kaga sii jirta inaan u siiyaadiyo oo wuxuu dhihi jiray xoolaha laysiiyey caruurtaydan iyo sharaftan iyo karaamadan iyo waxaan aan leeyahan adduunyada ku haysto aakhira haddayba jirto waa ifan ifan haddayba jirto aakhirada maxamed uu ka sheekaynayana wax ka badan baa aniga laysinaya huma yadmacu an asiid wuxuu damaaci kaga jira in loo sii siiyaadiyo weliba intan subxaan allah isagiina waan ognahay oo waan ka dharagsannahay halkii uu ku dambeeyey subxaan allah kibirku ma aha walaaliyaaloo keliya inuu qofkii uu ku faano xoolihii wuxuu kaloo ku faani karaa cilmigii ama wuxuu ku faani karaa cibaado ilaahay uu siiyeyba oo sideebuu qofka midbaa waxaa laga yaabaa laba shakhsi oo saaxiibba aabaa waxay dhici karta inuu midin yaro dadaal badan yahay xagga diinta ku kalena uu ka yaraa uu ku yaro liito ama dembiyo cayiman uu ku dhacay waxaana u daliilada xadiiskii nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ee labadii nin ee reer bani israa'iil uu inooga warramay muxuu ihi waxaa jiray hadda ka hor laba nin oo reer bani israa'iil oo saaxiibba ahaa nin wuxuu ahaa nin mujtahid oo dadaala nin kalena wuxuu ahaa nin isaguna aan dadaalin oo dembiye faraha kula jiro subxaan allah marka ka dadaalaha maalin kasta wuxuu u iman jiray kan dembiyada ku jiro wuxuu dhihi jira waar hoy ka joog dembigan waar hoy ka jooga wuu u digi jiray waa u digi jiray saaxiibkii maalintii dambe wuxuu ku arkay isagoo dembi weyn faraha kula jira subxaan allah markaasuu yihi war ka joog dembiga waar ka joog hoy dembiga ninkii muxuu yihi markii dambe ilaah baan ku dhaartay ilaahay kuumaba dembi dhaafayaba subxaan allah ka kalena maalin kasta wuxuu dhihi jiray war aniga iyo ilaahay iyaga iskaga kaaya tag aniga iyo ilaahay faraha ka qaad ii sheegtay dig ii digtay laakiin aniga iyo ilaahay noo kala bax subxaan allah ayuu dhihi jiray muxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam labadoodiiba way dhinteen waxaa la dul istaajiyey labadoodiiba allah subxaanahu wa tacaala deetana wuxuu yeedhay labadii nina wuxuu ku yidhi adigu kii dembiga faraha hadda kula jiray adigu gal jannadayda adigu kaalay kii dadaali jiray hadda weeye hadda cilmiga iyo waxoogaa lahaa ee aan dembiyadaba gelaynin ayuu wuxuu ku yidhi war kaalay adigu yaa kuugu yidhi in makfiradayda iyo dembidhaafkaygu aanay gaadhan yaa kuu soo waxyooda adiga bal u fiirsa kibirka ninkaas uu sameeyey ta'allaha cala allah ilaahay buu ilaahay iskaga dhigay waa kuma ninkan aniga ilaahay iskaga kay dhigay buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi gal naarta kii dembiga faraha kula jirana waxaa la yidhi jannada gal oo makfiradayda iyo dembidhaafkayga ku gal kii dadaali jirana waxaa la yidhi naarta ku gal sababtoo ah kibir baad la timi ilaahay baabaad iska weynaysiiso ilaahay baabaad ilaahay isaga dhigta walciyaadu billah idan kibirku waa nooca oo qofku markuu kibraayo maaha oo keliya inaad xaqiraysid shakhsigii ee waxaad xitaa xaqiraysay allihii sidan ka dhigay ila ninkani markuu faqiir uu noqday ama caafimaadkiisu uu yaro liito aad tirahda kan waa mid liito waa mid tacbaana oo nafba male kana aad tirahda waa faqiir oo wuxuu isla hayaa ma jirto kana waa qabiilku sidiis qabiilkiisu sidan iyo sidan ceebtaas iyay ku noqonaysaa aad sidaa u sheegaysid waxay ku noqonaysaa rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ila kan faqiir ka dhigay kana caafimaadkii ka qaaday kana sharaftii ka qaaday ama qabiilkiisii sidan ka dhigay subxaan allah deetana iyay ku noqonaysaa ceebtaasi rabbi bay ku noqonaysaa subxaana wa tacaala marka arrinta kibirku wax sahlan ma aha ee ri- ruuxii wuxuu ilaah iskaga dhigayaaba rabbigii weynaa subxaana wa tacaala wuxuu moodaaba inuu qori hayo ama uu hayo mastarad oo uu leeyahay ilaahay sidaa uu u fa- u farayo ama meel ugu fiiqayo uu leeyahay sida tan oo kale waynaad ka dhigtaa kan maxaad faqiirka uga dhigtay sidan sidan sidan subxaan allah waaba qof la doodaya rabbigii weynaa subxaana wa tacaala qisadaas faa-iidooyin fara badan ayay walaalayaal ay leedahay ugu waxa uuna kusoo gunaanadaynaa un dadka muslimiinta ah iyo dadka kale ilaahay uu abuurtay midna ha xaqirin midna waxa ka sheegin ilaahay qofku uu gartay ee uu xanuunsiiye xanuunkiisa uu een, hadduu xanuunsiiyey ilaahay u baryo waxaa tirada ilaahayo xanuunka ka dulqaad haddaad aragtid ruux faqiira ilaahayow faqriga ka dulqaad haddaad aragtid ku xoola haysto oo ilaahay u xoolaysiiyo hani ahna een, isagana ilaahay u barake ilaahayo u barakeedhe ruux mu'min ah noqo ruux ilaahay isu dhiiba noqo ruux rabbigii ka cabsada noqo hada wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu